Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Amniga ee Dowlad-Goboleedka Jubbaland ayaa kormeer shaqo ku tegay xarunta tababarka ee kambaniga Eagle Eye Security oo ku taalla degmada Kismaayo. Ujeedka kormeerka ayaa ahayd sidii uu wasiir ku-xigeenka u dendhan lahaa habsami u socodka howlaha amniga ee ka socda xarunta isla markaana uu kulamo la qaadan lahaa mas'uuliyiinta iyo saraakiisha xarunta. Inta uu kormeerka socday, wasiir ku-xigeenka ayaa wuxuu warbixin ka dhagaystay maamulka xarunta, isagoona bogaadiyay dadaalka ay sameeyeen si loo xoojiyo amniga magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbalaande. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Amniga ee Dowlad-Goboleedka Jubbaland Aadan Axmed Xaaji ayaa wuxuu ka warbixiyay kormeerka ay ku tageen xarunta u qaabilsan arrimaha amniga.
waxaan kormeer ku tagnay kambani ka mid a kambaniyada security-ga ka shaqeeya ee ka howlgala deegaanada Jubbaland Een, kormeerkan shaqo een ku tagnay wuxuu daba socdaa wax is- wax ba- kabedel aan ku samaynay nidaamkii security-ga ee dalka oo aan ku eegayno een, dhammaan deegaanada Jubbaland oo dhan security-ga ka- kambaniyaasha ka howlgala aan ku eegayna tayadooda een, sharcigoodana wax laga bedelay ciddii u qalanta oo istaahisha oo shuruudahaas ka soo baxda een, si loo kordhiyo ee, tayada kambaniyaasha ayaan waxaan soo kordhinay nidaam cusub dardargelintiisii awgeed baan maanta shaqadeeni aan u tagnay Een, marka sidoo kale waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto fursaddan Een, wasaaraddu waxay diyaarisay qorshe cusub oo wax kabeddelkaas la socda oo aan ugu talagalnay in eh, lagu kordhiyo oo lagu dardargeliyo een, kobcinta security-ga iyo sugidda amniga Eh, qorshaha waxaa ka mid a oo wax kabeddelka waxaa ku jira kambani aan doonayna hadda inaan mar dhow aan daah furno oo security training center waxaan rabnaa deegaan een, meel lagu lagu tababaro dadka security-ga ah ee ka shaqeeya security-ga si loo hubiyo badqabkooda caafimaadkooda aqoontooda een, maxay ahayday kadibna tababaro iyo xirfado ku filan oo security-ga ay kaga shaqeyn karaan la siiyo si looga maarmo dadka maryacalasta ah ee maxay ahayday qoryaha haysta ee aan diiwaan gashanayn ee m- goobaha amniga laga sugo ee- ee ee ka shaqeeya marka een, haddii ilaahay idmo kambanigaasa hadda waddada kusoo jira markii aan daah furno wixii ka dambeeya cid kasta oo security-ga ka shaqeynaysa waa inay haysato eh, tababar ku filan iyo takhasus ku filan waa- waa waa inay hesho weye Een, marka insha allahu tacaala wixii dambe dib baan kasoo sheegi doonaa